acuudu billahi min ashayaan rajiim bismi illahi raxmaan raxiim faslun haada kan faasilunkii shalbiya waaye addersu raabic dersigii afaraad min duruus abi shujaaca kumad ah miyaa geeka bilaawaan mayna ka saabsanyaa weyse axkaam lwuduu yaa ka saabsanyi may baan fasalayaa fii axkaami lwuduu fii furuudi lwuduu'i wa sunanihi wamaa ilaa dalika ayaa insha allahu tacaala yo gala doono laakiin hadda kan may gaarinaya furuud lwuduui wasanun lwuduu furuud lwuduui axkaam lwuduui yaan fasalay hadii suno ati hadii noocaas etaaba fi furuud lwuduu wuduu hadii la robi damil waay waawka hadii la godo fogahada mayanka saayana sida asharka ee mashhuurka ee falka oo weysada weysaaysidowka eh yaa laka jeeda ismun lilficli waay wahuwa almuraadu huna walaa odhantan ku muraadano kaas waay haddii laakiin waawka la kordho waduu'i lero furuudul waduu'i haddii lere may laka weedahe biyo laka weysaysa wala laka weysaysa naftiyo biyo waa ka dhiyaa markaas marka kan koowaad furuudul wuduu'i haddii nerno oo weysaysidoo falka eh may kulmiyey ficilka may ba kulmiyey calaa furuudin wa sunanin fardiyaale i sunana kulmiye marka musanifka maybaa ku bilaaway markan fardiyaalkaa ku bilaaway sida mashhuurka ee safiina salaadnun ha ka barnay waa furuudul wuduu'i weysadii fardiyaalshe sitatu ashyaaa shayaali liwaaye weysadii fardiyaalshe ma etaa lishay waaye lishay waaye anniyatu niyu cinda ghaslilwajhi weji dhigowshe agdisla niyooda waghaslulwajhi wejiga dhigowshe waaye waghaslulyaddayni lamadii galnyaa dhigowshe waaye ila almirfaqayn lamada husul inti laku deyraaw wamasuu bacdi ra'si madagii kumada in lamasah waaye wagaslu rijlayni lamad lugaad dhigowsho waaye ila alkacbayni lamad hung inti laku deyraaw watartiibu tartiib waaye calaa maa dakarnaahu siduu naha husni lan tartiibiyo siduu naha husni lan tartiibi marka intaas waaye litaas yaa weysada fardayaasha kumade farad markii leebi macnaha arkaantiya waaye waajibaadshi waaye farad i waajib iskumadew weysada laantiya walaan ansaxaan waaye waajibaad waaye waajibaad markan weysadii may leta li farada lete faradka koowaad nii lere niidina may buaha markii wejiga meeli wejiga kumade weji meeli ay huduudis meeli ati ha sheegni foodo kor ee tanta meeli ka dhaladaas laku bilaabo ilaa lamada lafgerka hoosiis meelin iska seedayaan ya dhiirishay awaarni dhegdin oo liku bilaawo ilaa dhegdi kalanti liku deeraawna beleershayo in lamada dhagood intan dhahayd bayaalka dhata ka jar ciraalka hireed gaabka hireedka i dhegda dhati wala meeli ka jarta daanta kulli wejiga kuma dayin wejigaas hadii la dhigaa dhegmada laka bilaawo meel alla meel dhegmada adku bilaawaas kor ku bilaaw hoos ku bilaaw dhino ku bilaaw meel wejiga dhigowga adku leana kor ha ku bilaawo ka sunnow laakiin asalka wujuubka maya wejiga in la dhigleega hubantaas wejiga meelin ku tabna wejiga meel alla meeli ad weysaado ku ku bilaawaas ini markaas asin aada niyoysato waaye ini markuusi aada niyo niyada imay wada hariirsisada salaada madii la tukadaa takbiiratulixraamka oo rugnaga qowliga iyo niyada inay hariirsadaan waajib ingat waan lama rugnan ayin antana lama farad waaye laakiin hal mar inay hariirsadaan lafadee way dhagowka wejiga laka bilaawo iyo niyada inay hariirsadaan may kale waajibka kumada alla wejiga in la dhago waa qaslul wajhi wejiga dhagowshayna waajibaadka kumidii dhagowka oo wejiga la dhagaw wejigana huduudisi meelu kubilaawda ha sheeg leanna weji lamada galnyaadna in la dhagayoon waqaslul yadayn lamada galnyaad dhagowsho iyo farad ah ilaal mirfaqayni lamada husul inti laku deeraho lamada husul wejiga in la dhaga yaa isuuna farad ah lamada galnyaad in la dhagoona faralka saddexaad waaye ilaal mirfaqayni macal mirfaqayni waaye lamada husul husul leedan waa la dhaga maymuaha masaafada galanta la dhagaa ilaa husulku laakiin husulka in lala dhaga usuuna kor laha kula bilaaw lala dhaga si oo faralkii walna nin ku tabne aan wada dhagama mayweelay sheyka faralka kubahasan waxa ka dhow la jiiraan ee an la dhaga yaa waajib ee walay jiiraan la ee xuduuda faralka meel hal dhago ilaari wala la dhaga may waa kan faralka aslan taam weer waaye qaacidadii ma haytay li anna ma laa yatimil waajibu illaa bi fa huwa waajibun sheykii waajib an taam naqdaan illaa usul la hel maahin usuun waajibkaasa la waajibay mayaal waajibaa ka hirin saas daraadii waajibka nagdeen wamasu bacdi ra'si madaga dhiib kumada in la masah waa wamasu bacdi wamasu bacdi bacdi ra'si madag iyo kumada in la masaha markii saasda leeyi ee sida madhabka shaaficida iyo fuqahada qaar shoo qabaan yaa saas eh ee qaar fuqahada qaarna ma ereen madaga dhongaa la dhaga ereen bacdi ra'si yani madagaa qeyb kuma dee walow haab yaraad walow tan yar baa laga dhako qofka haddii magalaya haddii balaan ay wali haadoob qof weysaysidaa qiib madishay kuma deeni masax waayo masax mal dhagaawlaa masaxoowka biyoo laga taabadee dhagaawka i masaxadda farqi indheheey dhagaawk waa la dhagaaw gaalanta laga dhagaa la laakiin masaxoowka waa laga taabadaa biyoo laga taabadaa waayo galanta hataa ini aad galanta kamasaxda mee hataa good gooyin hataa haddii aad saarta kafaayo waayo madishay kulishay haddii liskasta bahaado tan yeedee markii saasi leey fogahada yani iska khilaafsan laakiin madhabu shaafici madaga qiib kumada hobaad masaxda kifaayo waaye saasaa la leeya waayo ini qiib kumada madaga aad masaxda waayo qiib mada kumada in la masaxa yaa shardi eh madagaas qiibta kumada ee markun seenan iska khilaafsanyi ayimada qaar ma yareen madaga dhon in la masaxya waajibe khilaaf joona meel dheera ku kooyay qur-aanka iyo waliiskahaasi meel waasaha ku baxe meel dheer yaa ku kooya waaye meel dheer yaa ku kooya liiska haashida wejiga in la dhigo ee may leerhay madaga inta kale waa la dhiga laakiin mada wamsahu biru'uusikum qur-aanka saas milaha min ar yani min arraasi warraqabati meel qoorta kumade mada kumade in la masax waayo iwal alla walaayba tahta dagani kamade waxyaabahaas waayo bacdi ra'si wali ahaado walow kaana dalika albacdu maa wajaba qasru maa alwaji min baab maa laa yatulmaajib laha bi fawaajibun fayakfi masuhu liannahu min alra'si shay mado kumade waaye mado kumade waaye taasna marka shaaficida saas waaye rognaga kaasmay waa markun niyadii iyo wejiga dhigooshe iyo galnyaag dhigooshe madamos afarsha waa kanshanaad waa qaslu rijlayn lamada lugaad la dhigo ilal kacbayni ini lamada hongo lagu deeraw lamada hongo hongo lamada hongante lagu deeraw wa tartiibu tartiib tartiibta marku meelaa ku dhaladaas tartiibta maybaa ku dhaladaas ha sida ini aad wejigii ku bilaawti haddina madaas ku baad galnyaagi dhigdi niyadii wejigii oo halmar ee galnyaagi oo dhigdi saas lugaa dhigdi tartiibtaas saas in la tartiibiyaan waajibo oo macnaa lanshal hormariisine adoo wejigii dhigdi madagii mayla raay masahna adoo galnyaageen dhagna saasaa la diiday tartiibta macna rataba waa in la rataba si aan ratabant waa tartiibu tartiibiyo tartiiba waa waajib eh calaamahay korsheerika tartiibi dakarnaawna husnihu maagsad una haddaan sheegnay axkaamtaas inay iskigdi qur-aankiyaana daliilin ee ilaahay ari yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila salaati faqsiluu dhagaa wujuuhakum wejiyaalkin dhaga yaa ayuha aladiina dadow duulkiyow aamanuu alli ilaahay alli rasuulshay rumaayanow yaa ayuha hooy alladiina duulkii aamanuu rumaayanow ilaahay rasuulshay idaa qumtum haddii qumaasaan ila salaad macnaha idaa aradtum alqiyaama ila salaa haddii inay salaati kutaan bisan fadaan faqsiluu dhaahir qaadadu waay salaada dhahaarin baahantaa hadathul asqarka usu korweele dhahaaradana usuun maylase laka daahir qaadade sida laka daahir qaadade marka si laka daahir qaadaa ilaahinayn sheegay markan faqasilu salaadi dhahaarin baahantaa leeri dhahaaradana weysu hadathul asqar yala korweelew weysaadana seelan weysaasadu waa ilaahay mare markun faqasilu dhig marka koowaad wujuuhakum wajiyaalkan dhiga wa eydiyakum galnyaagin dhiga ilal maraafiqi husule inta lagu diraw qaayin weeri ilaahay wamsahu masaha biru'uusikum ilaahay marka madaga masaha waa ka sheegay madayaalkii masaha wa arjulakum wa arjulikum lugayaalkiina dhaga ilal kacbeyn lamada hungunti laku deeraw tartiibta markuun aayadkan yaa laku fahmi i ficilkii nabaga sala allahu alai wasalam weli shay nabaga saasaan weysa aysada jari oo sunnadii oo ficliga hayd nabaga laku argi iyo niyadina may waaha xadiidkiina malacmaalu biniyaati sababta niyad may waaha litamyiiz alcibaadati can alcaada cibaadada iyo caadada ina shalbahaan daraadee niyadoo taasa shal socaas liannahu sheegka haddii aad isku suubid ini aada ay ina ibaada ay mashal kasaw cibaadada markuu niyadaa socaas caadadaa ku socaas amba maraatib alcibaadati yashal socaas waaye amba maraatib alcibaadati ibaada niyi imbaahan ibaada niyi inin baahnayn taasa shal socaas intaas waaye waxyaabahaasoo dhanna daliilin may kale daliilin ahaa imaamu muslim xadiis weriye abaa hureyre lagu yiri radi allahu canhu annahu tawadaa sala ala sl weysaysidii faqasala dhigay abaa hureeri waade radiallahu canhu tawadaa weysaysidii faqasala dhigay abaa hureeri wajahu wejishiya dhigi fa asbaqa alwudua weysaadii yaa dhammaystiri wejigiisa fayle yacni khuduudoshay dhonga walma dhaafna uma qasala yadahul yubna galantiisa midgeeda dhigi hataa ashraca anti us mayu aha kutaam weelaay yaa sii dhigi waay fil adudi waay hataa cashiraha intii isku guda galay fil adudi garabka waay garabka may laraay garabkan kor eh intii isku deeraay dhudhunka korshay galabka intii isku deeraay ya dhagaay waaye galantiis dhudhun shay uma yadahu lyusra galantiis bateeda dhigi abaa hureera hataa cashiraha intii isku guda galay fil cadudi garabka lamada hongo korsho husul korsho uma masaha ra-sa madishiya masaxi qasala ma lerna uma qasala rijlahu lyubna lotismedgeeda dhigi abaa hureer hataa ashraa inti kuguda galay fisaagi hooga hongo yani lamada hongo inti dhaafay hooga ku deeraay uma qasala rijla lyusra galanti lotiis bateed ya dhigi abaa hureer hataa ashraa inti kuguda galay fisaagi hoogshay kuguda galay uma qaala meerey madi walaansuubi kudubya meerey sidadkan tusa yaa abaa hureera hakadaa sidana isin iyo arag waxaytan aan weysahay sidii yaa ra-aytu aragay rasuulallaahi sala allahu calayhi wasalama ilaahay rasuul shay ka aragaya ariya tawadau usoon weysaay sidaa ilaahay rasuul shay usoon weysaay sidaa waay waxyaabahaas oo dhan yaa marka daliilan ah sadalin weysaay sound saas waay may kale daliilan aha maa rawaahu lbukhaari wa muslimun من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول شيء ديغير نيدي واي إنما الأعمال بالنيات سولي لا يعتد بها عمل عبادة مال ترياو شرعا إلا إذا نوية تدل النيود ماين ودل على فرضية الترتيب ترتيب وحل ترتيب وإلى ترتيب تو يسأل ترتيبها فرض مية ما يتساس كما ذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم نبغي فالشيء أساس لها يسون بالأحاديث الصحيحة oo ka sugnaatay minhaa xadiidu abi hureyra radi allahu canhu saabiq abaa hureyre xadiidkii oo hatuun ha sheegaan iyo kumid ah waxyaabahaas oo dhan marka may kumid eynaha furuudul wudu weysaado fardiyaashe yaa kumid eyin weysaado markun saasalan weysaaside fardiyaalsheyna intaas fardiyaalsheyna intaas waaye intaa kudib markii unaku intaa ku gudubna weysaado sunanga leeta sunantie tumangaa deeraas meelin salaka sheegay arkaanti intan waxaa sheegna waa waajib shay waajibka laantiis yani walweysigaba ma ansahan laakiin shay ma jira derji lamaad xugun ee owsuuna derjadii faralkana madeeraw ku hoosay laakiin sunu kamaal waaye eedaas yani weysaada ya ibaadaha kaamil naqdaa soobad ka darsad marka tumango wa sunanu sunal wuduuy weysadee sunayaashe casharatu ashyaa shiyaalo tuman e waaye atasmiyatu magaabow marka koowaad weysaadaad guda galaas bismillaah inaad ertwa waqaslu lkaf kafayni lamadii kaf in la dhigo waayo lamada kaf maylka jeeda lamada majimood bismillaahi raas galantaa dhigaas horta galnyaaga dhigaas lamada galnyaad kafeenka kafeenka majinta inta ku horeyto farnyaaga ilaa dhanaada qabla idkhaalihima inti aadan geliyni ka hor al inaa'a weelka inaadan gelin walmadmadatu luluqoosho waayo waa la luqoode waa la istishaaq sandaardo biyo kala luqooda sankaan yani biyo ka shibaas madaasa hadin hasku tufaas waa maso jamiic ra'si madaga oo dhan la masa madaga qiib kuma dee in la masaya waajib hayti laakiin madaga dhan aniada masahda sunnada kuma deed waa masul udinayni lamada dhegood masahoshe dhego in la masaha yoon wal masahe masahasho faralme masahashay faradu dhammaantiis qiib kumid in la masaho hayt laakiin dhammaantiis in la masahona sunnow dhego in la masahona sunnow dhaahiruhumaa wa baatinuhumaa dhego dhaahirsho i baatinsho la masahe bimaa-in jadiidin biyo cusubaa laka masahe biyo gooyankii oo galanta kayaaleen boonhayn wejiga kayaale malka tirtiraayo biyo cusub oo jadiid ayaa laka masahe dhaahirsho i baatinsho dhaahirsho meylaka jeedahe hege oo bogsanto meelatiya i gudaa walaka jara yaa baatinsho laka jeeda bogsanto iyo inta la hariirta yaa baatinka ah hoos oo meele daahirkana may waa meele suulka maraa waaye markii ada may lerahay ada weysahay sidaas meele suulka kun maraa oo daclada korshe korkun ee suulka inta suulka inta maraa meelesa daahir dhegdi daahirshe daahirkii baatinka lakuma sahay bii jadiid ee usubaan lakuma sahay oo quuyanka kalenga tirtiraan may kale sunna aha takhliilu lixyati gerki gilgilyoosha alkathiifati oo badan alkathati oo badan qofka haddii gerweyn layi gerweyn layi gershay yani hoostiisa ina gelgelisano ooba gerka ger om hadii la feerey laakiin hortasulung oo tanta ku reebaas ini gubilka magaarka hoose araga tanta antaas haddii gerka is haysada ini tanta hoostia la dhaga madaasey maga waajib mahayna suno walma korley tanta korele kuma saxaasi laakiin inaad gelgelido galanyaaga hoos gerka ku gelido hoos ku gelgelido basharka deersida suno waajib mee gerka hooba badanyi korley kuma saxaas badanaanti oo yaraantina gerka ini tintiis badanta ini tintiis yarta maylka shalkaasey hoob lanki horta surun oo gerka teelteelayayo magaarka gubilka argaaw tanta ma badan gerka hoob lanki horta surun argaanen tanta badant madun hoob gerinoo aase saasan badan adalete madan galanta korley kukuma saxaas mahayn hoos inaad biyo gelid waajib maki farad mahayn hooba gelgeliyowkana sunnow aniad hoos kuu gelgelidon sunnow may kale sunnaha waa takhliilu asaabicyadayni lamada galnyaad farnyaasho in la gelgeliy galnyaam haddii aad dhagaasa yani farnyaasho dhatiyo in aad isdhadhexgelido yani si oo meelo laabalaabanti farnya biyo indeeraan taasna yaana sunno waay waa takhliilu asaabilyadayni lamada galnyaad farnyaasho gelgeliyosha sunnee والرجلين تخليل أصابع الرجلين لما دلوقات فرنياشو جلجليوش اللغاقة نا لما داتيو إني هذا قلنتا يعني جلجليدو معنا فرنياغا جلجليد مديد ويسا سداس ما يلي سبيو انديران سنو واجبك ما يلي هاي إني مركور لدقو بيو لجيسي اللي هاي لكن حتى إني لجلجلي سنو فرنيا إيو إيو فرنياغ لقلنيا فرنياشو اللغا فرنياشو وتقديم اليبنى hubanta midgeed in la hormariyso calal yusraa hubanta bateed lagu hormariysona sunnuhu maanasheemay waa galnyaaga hal hubangaa iskeeyin oo markii acdaal wuduu la roog acdaal wuduu markii la roog galnyaaga hal hubangaa iskeeyin hubantiyeedee galanti midgeed intii aad ku bilaawto tan biteed aadan dembeydo sunna ee madiada dhigaas laakiin waajibka maadaama hal huban iskeeyin meeli fadaasay ku bilaaw dhigowlay lakoo fadaay dhahaari la shaatanayaaya sunne ee sunaanta weysaadmay kuma daha halaathan halaathan sidi goor in la daahirgaado waa dahaaratu daahirgaado sunne ee halaathan halaathan sidi macnaha wejiga sidi goor la dhega galnyaa sidi sidi goor la dhega madaga sidi goor la masaha lugaa sidi goor la dhega haakada hubantiib macnaha waajibka dhegada koowaad wejiga halmar hooba dhegta waajibka dhii lamada kale hakiigaa sunno markun in la sedesedahaayo dhegmada yaa sunno ee sunnadaa kuma deeta intaas tobankaashey yaa may la rehay sunanul wuduu yaa la rehe wa sunanuhu sunanul wuduui weysigii sunnayaashii casharatu ashyaa ashyaala toban awaaye attasmiyatu magaawa sunne magaawa sunne madili leeya xadiid ma jiree daliilshee rawaahu nasaa'iyu imaam nasaa'i may wariyey oo sunanta kuma dee juska koowaad safada lihidun i koowaad isnaad yani oo jayid ee may ku yiri an anasin radi allahu canhu qaala dalaba bacdu ashaabi nabiy sala allahu alay wasalam waduu'an falam yajidu maan saxaabada rasuulka qaar ka tirsanga biyo raadin lagweysaasa biyogya waayan faqaala sala allahu alay wasalam nabaga ma erayheen hal maa axadin minkum maa-un lansisiinkumad ee biyo weedada jaree yeerhe nabaga fa ataa bimaa-in fa utiya bimaa-in nabaga biyo laha biyo maadaama dadkii warsadi biyo lansheeni fa wadaca yadahu galantiisa nabaga saaray fil inaa'i weelkia dhaxdhigay ilaan biyo yeeriin dadka dhogma deegayaan haddii liskaulweysaasdhari biyo gohaayaan saas daraadee weelka yaraay biyo lakashabi yarnaba galantiis dhexgeliyey mucjizadiisi fil inaa'i alladii fiihi ilmaau weelkii biyo ka dhex jireen uma gaala meeree markuun dee mahalushaahidka kaa markuun hata lagu fadahay tawada u weysaaysada bismi illaahi ilaahay isin sheeki weysaaysadaari bismi illaah ilaahay isin sheeki ee qaa'iliina daalika arrintaas isin bismillaahi dhah waana weysaaysada saaseeri fara-aytu lmaa biyoogya aragya ari laankii weriyaha anas ibni maalik khaadimkii rasuulka radi allahu tacaala canhu biyoogyi oo dadkii dhonka weysa haysteen weelkoo yarlayna ka jireen nabay galnyaashii ka dhexgeliyey markuun farnyaashii lama dhatiyo biyoha ku burqudaan dadka markuun biyoogi weelkii meeliley roog weelkii manogus hama hoos magnagdaw biyoogi manogus liannahu ilaahay may ka dhikay galnyaa farnyaan rasuulka lama dhatiyo ya ilka dhikyaha ku burqudaas mucjizatan lahu yafuusu bayna asaabi marku meeree anaas biyoogya arg nabaga farnyaashay dhatiyo ku burgadaayan hataa tawada inti kukuweysi qaadaay nahwa sabciina rajulan toddobaatan qof ilaa kukuweysi aysidaayan markuu may boah magacaawad marka kaasaa daliilin meeree nabaga tawada u bismillaah isin oo ilaahay isin shay magacawasan weysaashada markuun tasmiyada bismillaahi in leer markeed weysaashaas ilaahay sunan weysaada sunantiya kumadeed daliilsheena waa kana may kale sunna aha qaslul kafeyn lamada galnyaad in la dhaga qabla idkhaalihimaa giliyowsha kor alinaa weelka inaadan gelin galnyaaga hobaada haka darsadaas biyo galnyaaga haka darsadaas haka qaadaas oo weel aadan kuweysaashadaan inti weelkan dhaha gelin kahor weelka aad gelidoo kakaweysaashid fadaasa banaansho iyo sidagoorlaka dhaga galnya may waa ha sidii oo alla haddii mutawaqaca nijaas ata biyoogaas inay nijaasown walmadmada tuloloqoysow an la loloqoodo yaa sunne madmada madmada maylaka jeeda loloqoodo macnaha inaad gaar an loloqooto gaar inaadan loloqooto inaad loloqooto gaaran loloqootona sunnada kuma dheed loloqoodow ka gaar loloqoodow sunnadaa kuma dheed madmadla may kale sunnada kuma dhaha istinshaaq istinshaaq biyo inaad sankaaka daarad wal sandaarashe sandaarashe lere al istinshaaqu macnaha biyooya biyo haqaadaas afkaa kashibaas sankaan hoogaya kashibaas waan kalilogwaas waa katantar isku tufaas waan isku farjaasaani sankan saasa sidigoor weelaas wal madmadlatu lulugoodaha sunne ee wal istinshaaqu sandaarasho sunne ee wamasu jamiici ra'si madaga dhammaantiis la masax yaa sunne eh madaga dhammaantiis in la masax yaa sunne ee tumanka sunaada sunanta waay yacni magaawti kow galnyaalo dhagaw lama lulugoodowki side sandaaradowki afar madaga dhammaantiis madaga ambir kumid ee la masaxa waajibka hayti dhammaantiis in la masaxoona may kumid ee tahayeena sunne kumid madaga dhammaantiis la masaxa taasna may daliilin ahaa xadiis imaamu tirmidi weriyey wasaxaxahu waana saxi weeli can ibni cabaasin radi allahu canhuma ana nabiya sala allahu alay wasalama masaxa bira'si ilaahay nabishii may masaxi madishiiya masaxi waa udunayhi lamis dhagooda masaxi nabaga madishayna masaxi lamis dhagooda masaxi daahiruhumaa wa baatinuhumaa dhigaa daahirsho ay baatinsho walinasaa'iyi ma insugnaaday imaamu nasaa'i xadiis weriyey iyo may bahaaytay isuun may haaye masaxa bira'sii nabaga iwaa udiney lamis dhegooda masaxay dhigaad baatinihimaa bisabaaxatayni lamada sabaax yaka yani yaka yaka masaxi lamada sabaax sabaaxda maylarey lamada galnyaad galanta bateed oo sulka keegda itan midkeed oo sulka keegda sabaaxi lere tan laga tasbiisa markeada ashhadu an laa ilaaha ila allah madaras galantada korongaadaas waa daahiruhumaa daahirshow dhiga ibahaamihi yacni baadisho mayka masahay sabaaxataynya ka masahay lamada farnyaa sulka kahigaan waay sabaaxateenya dhiga baadisho ka masaxi dhiga daahirshowna sulshiya ka masahay rasuulka sala allah alai wasalam xadiid kale mayliku yiri xaakim min xadiidi cabdillahi ibni zaydin radi allahu canhu fii sifati wuduu'ihi nabag weysaayis safidii ay soo weriyaa sala allah alay wasalam annahu rasuulka tawada'a weysaashidi famasaxa udineehi lamis dhagooda masaxi bimaa'in biyaka masaxi hayra almaa'i biyoogi gheersho alladii masaxa bihi ra'su biyoogi madaka masaxi biin haynin biy jadiide qaala alxaafidu dahabiyu imaamu dahabi ma erhay saxiixun xadiidkan xadiid saxiix waaye ersaasaka sahi weeli markun saas waay wamasul jamiici ra'si madag dhammaantiis lamasaho sunne wamasul udiney lama dhegood lamasaho sunne daahirihimaa lamada dhegood daahirsho iwa baatinihimaa daahirsho iwa baatinihimaa lama dhegood baatinsho in la masaha bimaa'in bii lakama sahe jadiidin daahirka suulka lakama sahe dhiga baatinshoon may lakama sabaabada lakama sahe asabaaxatayni sabaaxatayni sabaaxa yani galanta lamada galnyaad sabaaxadee lakama sahe bii jadiide ohaani madag lakama sahe inhayneen balosleelahan qaadaan walkama sahe sunnada markan saasu wa takhliilu lixyati lixyadii gilgiliyoosha alkathati oo badan na sunno waa in la gelgeliyey maanaa korkuma korleyl kuma sahaay faralka saasaay hoob lixyada badanta badanaanti oo yaraantana silaka shalkasaw sheegni hooba badanta hooskuga geliyow yaa sunneeyeen hooskuga geliyooshe yaa sunnee may baa weriyey abu daawuud an anasi may ku yiri radia allahu canhu xadiidka boqol afartan iyo shanaad ana nabiya sala allahu alay wasalam ilaahay nabishay kaana ahaaday idaa tawada'a nabag haddii weysaysadaaw akhadaa may qaaday kafan kafaha qaaday min maain galantiis oo biiga jaraan ya nabaga ha qaaday jari ilan maadaama garweyn lahaayo sala allahu alay wasalam faadikhalahu may geliy tahta xanakihi dhuuntis hoostiya geli dhuunta hoos eya ha ku geliy faryaashay oo quuyinga meelaha ku geli gershay fakhallala bihi lixyatahu gershiya gelgeli wagaala ma erey haakadaa sidana amaranii rabbii rabbigay amar yeeri caza wajalla ilaa allihii ya ilaahayaasii amri taas marka may daliilnaa sunnugu faralka hooba oo may watanta badanta lirgirka koreyl kuma sahe hooba oo bada yani faralka intaas kifaayo laakiin hoos inti dhuunta hoose intiyaad galnyaaga hakugilid biyo gilidya la dhigilgiliya takhliilka sunnugu wa takhliilu asaabi ilyadayni lamada galnyaad farnyaasho in la gilgiliyoona sunu waaye sunu galnya faro oo galnyaaga ah markii yeena takhliila laga soo waa iska shabakay waa isdhexgeliye yani saasu ethiopia gudaa deeraan lamada galnyaad farnyaasho waa takhliilu asaabi yadayni lamadii galnyaad farnyaasho gilgilyoosho ya sunna ah warijileyn wa takhliilu asaabi rijileyni lamada lugaad farnyaasho gilgilyoosha ya sunna ah taasna maybaa daliilin ahaha atataabu fi tadihi maybaa daliilin ahaa hadith wiri may wiriyey an an laqid laqid may larey ibni sabratan laleeraw radiallahu canhu saxaaba kuma tahay qaala meere qultu meere yaa rasuul allah ilaa rasuulshayow akhbirnii anil wuduui weysi habkilan weysi haysaw wal inku sheegay ilaahay rasuul rasuulka ilaahay saas warsadi qaala rasuulka meere is aya asbiqi lwuduua weysaada taamweel hubnaaga madiada dhagaas huban kasta taamweel weysidii dhagowsha hubsooy wakhallil gilgilii bayna alasaabi'i faryaan dhatiyo biyo gilgili isdhexgeli wabaalig eed i eed inka madaha tiidhi fil istinshaaqi sandaardooku biyo madiad lolugooso sankaana ka madaha tiidhi ilaa an takuuna saa'iman haddii aad eta qof sooman maahin qofka sooman sankii afka eed biyoonka mankamadaha tiidhi meel biyo intikii rooranga lagu obsee markaasay soonka koo furum rawaahu abu daawud abu daawuda wiriyi wasahu tirmidiyu tirmidi wakayruhuma ayaa saxi weeleen intaasna saas waaye may kale wa taqdiimi lyubna sunnada may kuma dhaha sunnada len ma ernayhin sunnada kuwa tasmiya haytay tan lamaad may haytayhin galnyaaganeeda dhigd weelka intin giliin korka tan seddaad lologushaa tan afaraad sandaarshahati tan shanaad madaga dhon lamasoo tan lihaad dhigo lamasoo hayti daahirsho i baadinsho tan oo may waaha todobaad gerka badan inay hoostiis biyo la gelgeliyo hayti tan siyeedaad farnyaaga galnyaaga farnyaasho baadinsho inteeda gelgelido hayti tan sunnada sagaalaad lugaaga farnyaasho inaada gelgelido biyo dhadhexgelido hayti tan tumanaad marku may waaha maymeerhay tan tan mayka sagaalaad acdaalwuduu hubanta weysaada la weysaayaa midigda in la dhagowo midigaa lagu bilaaway huban kasta acdaalwuduu kumada dhiniga midgeedaa lagu bilaaway madii la weysaayaa wa taqdiim lyubnaa midig galanti midgeed ku bilaawowshe iyo sunne ee horumaryowshe wa taqdiim lyubnaa galanti midgeed horumaryowshe iyo sunne calal yusra galanti bateed laku hormariyay taasna maybaa daliilin ahaha imaamu bukhaari xadiid weriya ibnu cabaas lakwiri radi allahu canhuma annahu tawada'a weysaashida ibnu cabaas wa fiihi huma may ka sugnaaday xadiidkaas huma akhada mayba qaaday ibnu cabaas gurfatan qaatanaha qaadi min maayin ah faqasala dhigay bihaa gurfada yadahu lyubna galantiis midgeedaa ka dhigay huma akhada gurfatan qaatan kale ha dhigay min maayin biyayaha qaadi faqasala dhigay bihaa gurfadii yadahu alyusra galantiis bateeda ka dhigay huma masaha ra'sa madishiya masahay huma akhada gurfatan galantiis yaa mayha ka qaaday biyi min maayin farasha farasha biha calaa rijlihi alyubna lugtid midgeedya ka shabi hataa qasala inti ku dhagaay huma akhada mayha qaaday gurfatan qaatanaha qaadi min maayin biye faqasala dhigay bihaa qurfadii rijalhulyusra galantiis bateeda ka dhigay huma qaala meere ibnu cabaas waay hakadaa may idaayo haya marku falkaya dadkii tusi sida saxda ee saasu qofka caalimka ee maylagu fadeey dadka nadari leymee falhaangna inay tus sheeg madis falkay tusi kuba adima in idaayay sheegka ususuubiyaw ini waarid ee taas saxiix ee taan sheego hay hakadaa sida yaa ra-aytu aragii rasuulallahi sala allah alay wasalam ilaahay nabisheeya tawada'u oo weysaysa oo aragyeeri sunada tubanaad may waa adahaaratu daahir gaadashuu alaaan alaaan hubna ana la daahir gaado sede sede lan daahir gaado lan dhaga waay galnyaa maymar sedegoor madagay wejigi sedegoor galnyaa sedegoor masahoog sedegoor lugaa sedegoor saas waa tan may boaha taasna may badelinga sesede lan dhagaaw xadiid muslim weriyey ana uthmaan ibni cafaan radi allahu tacaala canhu sayidina uthmaan bini cafaan radi allahu tacaala canhu yamay baa usuun laku wuriyay allah uriikum wuduu'a rasuulilaahi sala allahu alay wasalam ilaahay rasuulshay weysaasiin tuseeya eri sayidina uthmaan haa bala yani nacamna tus waay uma tawada'a weysaashay halaathan halaasadi sadiin weysaasidi waay walmawaalaatu hariiriyo la shardiye yaa la sunaayo dheh walmawaalaatu hariiri waa sunne sunnada tobnaad oo sunan lwuduu kumid waa hariirin waay atataabucu hariiriyow hariiriyow mawaalad mayliga tataabuca fi tadhiiri daahir gaadoog bayn alcadlaa hubnaa maanaa hariiriyow hoobaad wejiga dhegdi inay galnya dhagoosho kahijid hadin madamasahooshay kahijid hadin lugaa dhagoosho kahijid hadin mataasubaad masaki hariirintaas sunnow laakiin waajibka may lehaaytay in la hariiriyo faradulwuduu hariiriyowma kumida rugna me laakiin sunnow hariirinta hariirintoobaad oo la daa'imulxadad qabo iyo walaas baadan hayn markan tumugna may ku mid ehina sunan wuduu markan waay waa furuudulwuduui meega waay yacni sitatun waay wa sunan alwuduuina meega waay casharatun waay intaasa insha allahu ahkaamtantan eh iyo geekaya ka dersigan afaraad yaha ka gaabiyaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu